gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xarigga ka jaray waddo interloog ah oo shacabka degmada warta nabadda ay iskutashi ku dhiseen wadadan oo laga hirgelinayo degmada warta nabadda ayaa ahayd mid baahi weyn ay u qabeen bulshada gobolka ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah bulshada deegaanka iskutashi ay sameeyeen dadweynaha warta nabadda oo ay ku tashadeen maalkooda iyo muruqooda ayagoo mahadsan oo ay taageerayaan haddii taageero buuxana ay ka heleen gudoomi degmada warta nabadda warka guddoomiye ku soo dhawoow jawdiyaa lagu bixiyey maalkooday kula baxeen waa isku tashadeen dadweynaha warta nabadda oo sharafta badan waxay qabsadeen wax ayaga udana oo noloshooda iyo qaymahooda ay kor ugu soo kacayeen sumcaddooda ayagoo isku tashaday qabsadeen intaas maanta waxaan ku faraxsannahay annagoo dib u dhisannay waddooyinkii wax badanna ay noo dhiman yihiin wax badanna aan hore u soo qabannay intii ka shaqaysa waxaan ladaal jariy xasanada allaha ka siiyo idinkana maalkii lagu bixiye beddel khayr qaba allaha naga siiyo idinkana waa idin soo dhowaynaynaa guddoomiye waa hawsha aad bilowday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaale madaale oo madasha xadhig jarka ka hadlaya oo ku ammaanay shacabka degmada warta nabadda kaalinta ay ka qaateen waddooyinka magaalada dee ee xidhiidhisay ilaa dhowrka dhowr iyo toban kaloo waddo oo yaryar ay ka baxaan waa asal iyo farac asalkiaan xadhig jaraynaa macal faracoodii haddii ilaa yidhaahdo marka inaan xadhig jarno maantoo ay tahay taariikhdu tobankii disembar laba kun afar iyo labaatankii waxay noo tahay guul iyo horumar waa ku mahadsantihiin saaad uga dhammayseen hormuud waxaa u ah reer warta nabadda warta nabaddana horaan loo yidhi wardhiigley wasaarad waaye inta kale wakaalad waaye marka intii idinka soo hartay waa waxaa waaye waa wakaaladihii idinkuona wasaaraddii aatihiin idinkoon isbitaallo lahaynina hoteellada idinku yar yihiin ganacsiga idinku yar yahay inaad jeebkiina aad ku tashateen waxay noo tahay runtii odayaal qadiimi ah oo akhyaar ah oo hoggaan ah ayaa halkan fadhiyo oo aan ogsoonahay guddigii ay ii keentay guddoomiyaha warta nabadda ka mid ah oo dibudhiska waddooyinka ka shaqaynayey waa ku mahadsan yihiin guddigaasi maalintii la ii keenaayay iyo maanta farqi weyn ayaa u dhexeeya runtii